da muuse xirsi madaxweynihii hore ee maamulka puntland ayaa iska fogeeyey eedaha uga yimid madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole oo ku eedeeyey inuu ka dambeeyey rabshadihii ka dhacay qardho bishii hore jenaraal cadde muuse waxa uu sheegay in rabshadahaasi ay ka mas-uul yihiin maamulka cabdiraxmaan faroole waxaana uu sheegay in puntland ay burburayso oo ay u baahan tahay badbaado jenaraal cadde muuse waxa uu sidoo kale sheegay in dadka puntland aysan taageersanayn in xiriirka loo jaro dowladda dhexe ee soomaaliya oo fikirkaasi uu gaar u yahay madaxweyne cabdiraxmaan faroole sahre cabdi axmed oo stuudiya la fadhida ayaa jenaraal cadde muuse khadka taleefonka ee qardho kula xiriirtay waxaanay ugu horreyntii weydiisay waxa uu uga jawaabayo eedaha uga yimid cabdiraxmaan faroole
waxaan uga jawaabayaa anigu canada waxaan uga imi iyadoo shicibka iyo dad badan odayaal iyo waxgarad ay iiga yeereen ay leeyihiin puntland badbaaday u baahan tahay kaalay wadankii iyo xataa qurba joogta joogtay baa iisoo iisoo sheegtay dhibaatada anna waa la socday marka waxaan uga jawaabayaa wixii aan ka qabtay iyo sidaan u xalinayna dadkao dhan ama shicbigu waa ogyahay cabdiraxmaanna wuxuu ka shaqaynayay meesha aanu anagu nabadda ka shaqaynayna cabdiraxmaanna wuxuu ku jiray gurubka diidan in heshiis iyo nabadii ay ka dhacdo waana la ogyahay waagaas wixii dhacay marka waxaan uga jawaabaa been sal iyo raag baan lahayn inaanu imi inaan dhiig ku faraxasho ama wixii uu sheegay waayahay faroole waxa uu sheegayaa baaris ay ciidanka booliisku sameeyeen inay ku soo baxday ama ay ku ogaadeen in adigu aad maleeshiya beeleed ka soo adeegsatay rabshadii qardho marka adeegsigaasi lagugu eedeeyey inaad maleeshiya beeleed qardho xiisadii ka dhacday aad qayb kaga ahaydood adigu adeegsatay maxaad ka leedahay taas waxaan ka leeyahay toddoba bilood baan ka shaqaynayay nabadgelyada puntland dadka iyo shicibweynuhuna waa ogaayeen wixii aanu wadnay oo ka nabadaas intaasna waa kulmaynay hadba waxbuu keenayay markii dambena madaxweynuhu isagaa si caddaana uu horta wuxuu goostay inuu dadka khasab wax la arko isagu inuu ku mariyo anigaa idhi maahine inayan wax kale socon boliiska isoo eedeynayaa xaggee joogeen haddii aanan anigu joogin oo meesha aanan joogin waxaa ka bixi dhici lahaa dhibaatooyin aada u fara badan niman ciidamaho badan ama dadkii shicibweynahana dhibaata gaari lahayd marka booliiska soo sameeyey maba jirto xukunkiisu meesha maba jiro booliiskuna waa meeshay rabshadu ka dhacday waxaas iyagu maba jooginba waa wax beena oo la faabrikaareeyey maxaa jira waxaan ku taaganahay puntland ha la badbaadiyo intaasaa dagaalku ka socda waa tahay jenaraal cadde muuse meesha qalalaasa ayaa ka dhacay dad ayaa ku dhintay marka mar haddii adigu aad diidan tahay inaad ka dambaysay rabshadihii dhacay yay kula tahay inay ka dambeeyaan waxa kada waa warkaasu waa war cad iyadoo magaaladu markii hore dawladda u dirtay go-aamana soo saartay inaan sanaadiiqdaas la keenin xoog bay ku soo galeen iyagoo shan iyo labaatan technika ah dadkii joogay baa jira dawladdaana ka mas-uula wixii dhacayna ka mas-uula madaxweynaha hadda wuxuu u rogayaa waxyaalo kale iyo beelu u rogayaa marka iyagaa ka mas-uula
waayahay adigu waxaad eedeynaysaa madaxweynaha puntland isna adiga ayuu kugu eedeynayaa qalalaasihii dhacay dabcan dad ayaa dhintay arrintu waxay u muuqataa isku tuurtuur iyo dhinac walbaba dhinaca kale inuu ku eedeynayo marka taasi maxay soo kordhinaysaa may taasi waxay hadda isagu isaga hadallada bilaabay isagu wuxuu diidan yahay uu uusan rabin in la baaro xaqiiqda puntland iyo waxay ku sugan tahay buusan rabin in la ogaado dhinaca kale madaxweyne faroole waxa uu sidoo kale eedeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu sheegay in puntland ay kalsoonida kala noqonayso sideed u aragtaa taas waxaan u arkaa horta dawladda annagu reer puntland federaalismada aad iyo aad baan u aaminsannahay aniguna waxaan ahaa raggii ka shaqeeyey dawladdii u horreysay oo federaalka ah oo la dhisaayay oo lagu dhisay nairobi oo cabdullaahi yuusuf iyo algeedi ay ka prime minister ka ahaa madaxweynena cabdullaahi yuusuf ka ahaa weligeyna waxaan ahaa nin federaalka jecel soomaaliyana inay midowdo cabdiraxmaan isagaa afkiisa ku hadlay laakiin shicbiga puntland mar qaadan maayo inay dowladda federaalka iyona iyadeeda wax u samayso laakiin waa arrin fog ka fog runta annagu ma ixtiraafanayn waxba male waa hagaag puntland haatan waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo waa tii doorashooyinkii lagu guuldaraystay ee maxaad ku qiimeyn lahayd halka ay ku wajahan tahay haatan puntland waxaan ku qiimeynayaa puntland haddaan deg deg xala loo helin puntland waa burburaysaa gobol gobol iyo degmooyin ayay u kala go-aysaa maxaa jira dawladdu waxay ku shaqaysaa anaa idhi madaxweyne wax kale mayaqa anaa idhi keliya ayuu leeyahay marka puntland waxay u baahan tahay badbaado kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabde muuse xirsi madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada qardho ugu warramayey sahre cabdi axmed